waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay gebi ahaanba xiriirkii u jirtay dowladda kenya iyadoo muranka labada dal u dhexeeya cabaarahan uu soo socday saameynta iyo dhibaatada ka dhalan karta arrintaas ayaan waxaan ka wareystay profesor xuseen warsame oo jaamacadda calgary ee dalka canada wax ka dhiga rofesorka ayaan qaadka telefoonka ee magaalada edmonton waxa aan ku weydiiyey bal sida uu u arko xiriirka labada dowladeed ee meesha ugu xumayd gaaray waxaana uu yiri hasanow xiriirka soomaaliya iyo kenya ee go-ay horta wax lagu farxi karo ma aha sababtuna waxa weeyaan de dalka kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya daacamsharif fara badan baa ka dhexeeya umuuro badan oo waxaa ka dhexeeya siyaasadeed baa ka dhexeeya dad badan oo saddex milyan ka badan oo soomaali ah ayaa aada ma garanaysaa kenyaana in kale oo milyan ku dhow dhowbaa degan oo soomaalida oo ma garanaysa qaxooti iyo ku ahoo meeshan iskaga saqasda qaar iska degan yihiin asadis xoolo badan badan baa inaga yaala meesha kenya oo dacamjiri ama dadkeenu leeyihiin inta badan xataa madaxda laftigeedu ayay kulaade qaarba xaasuuba degan yihiin marka meel horta runtii in ay xiriirku xumaado aada iyo aad bay khasaaro labada dhinacba ugu tahay waktigana wakti weliba arrintaa runtii la bilaabo maa marka waxaan u arkaa in aanin dee malaa haddaanay kugu khasbin hadday kugu khasabto waa halkeeda oo dowladda soomaaliyeed waxay leedahay way nagu khasabtay haddaanay khasabkaasi jirin wax kurunti runtii lagu dhaqaaqo ma aha laakiin xasanow dee waxa mashaailkii yahay dowladdu ma faahfaahinin waxyaalaha dowladda soomaaliyeed ma faahfaahinin waxyaalaha sii gaarka ah ee kasii tabanayso waa la malaynayaa un mooyaane waxay inta badan kusoo joojinaysaa in ay dowladdii kenya faragelinayso waddankii soomaaliya madax banaanadiisii iyo ma garanaysaa tusaalooyin laakiin cadcad ma dhiibin oo weli aada uma hayno laakiin way badan yihiin bay yidhaahdeen sidaad sheegtay faragelintaas bay arrinteeda kusoo koobtay waxayna u badan tahay arrimaha jubbaland baa lagu soo celceliyaa oo khilaaf ballaaran dowladda federaalka iyo maamulka halkaas ka jira uu u dhexeeyey marka dadka qaar baa qabi kara in arrimo siyaasadeedoo soomaaliya gudaheeda ay soomaaliya go-aankan ku dhalisay taasu macquul ma taha xasano macquul weeye waxaan se isleeyahay malaha dadka dee hadda dowladda jooga ama golaha ha ahaadaan wasiirada ama ha ahaadaan madaxweyneha laftigiisuba inay intaa waxoogaa ay ka magaranaysaa wadanisan yihiin baan yartoomayaa oo haddii arrin siyaasadeedun ay tahay ay kusoo kooban tahay arrintu oo ay isleeyihiin axmed madoobe wuxuu magaranaysaa gacansaar leeyahay nimanka mucaaradka dowladda kenyana axmed madoobe ay dabada ka bixaysaa sidaa darteed waxaa laga yaabaa halkaa waxay nagu hadday taa keliya tahay waxaan isleeyahay runtii dee waxay noqonaysaa mas-uuliyad darra ayay noqonaysaa isma lihi markaa intaa inay ku kooban tahay isma lihi ee waxaan isleeyahay dee awalba runtii waa laisku ogaa xidhiir dhow inay leeyihiin kenya iyo dowladda ma garanaysaa jubbaland inay leeyihiin waa la ogaa waa la ogaa in dhinaca xataa gado janan nin la yidhaahdo iyo uu magaranaysa dhinaca degan yahay kenya oo xoogaha mararka qaarkood xataa suursuuru meesha ka dhaco waxaasoo dhan way jireen marka waxaan isleeyahay malaha wixii baa lasoo cusboonaysiiyey oo magaranaysaa dee laga yaro dardaray baan isleeyahay marka taas waan isleeyahay talabaad waxaa kaloo yar tuhmaya anugu malaha inay sii yaro ogaayeen booqashada uu madaxweynaha somalilan booqdanayey ee casuumadda uu madaxweynaha kenya u fidiyey inay iyada laftigeeda sii yar ogaayeen oo waxaasaa isku yar beerbeereen dabadeetna la xasuustay dee umuurihii hore jiraya awalba aan isku haynay ma garanaysaa baddii aan isku haynay oo ma garanaysaa dee ay nagu qabsadeen oo runtii aan isku haynay waxaa marka la isku dardaro waxaan isleeyahay waxyaalo badan oo jiray baa xaabada yarada ugu dambaysay ee dhabaraysa jibisay arrinta inay noqoto baan u maleeyaa doorashooyinka iyo siyaasadda laga hadlayaa iyaduna waa gartay marka hadda casuumaadan aad sheegtay oo madaxweyne somalilan muuse biixi uu ku yimid kenya haddana la sheegay waxyaalaha ka soo baxay inay ka mid yihiin in kenya ay sheegtay inay qunsuliyad ka furan doonto hargeysa xiriirka labada dale hadda meeshii ugu hooseeya maraya saameyn intee la eg bay arrintaas kusii yeelan kartaa runtii saameyn xoogla ku yeelanaysa oo haddii ay ahaan lahayd qunsuliyaddu uun ahaan lahayd mid hoos timaada ta dowladda soomaaliya hadday ahaan lahayd waxba kama dhibteen oo dee haddii baacmushari keliya la samaysanayo dee somalilan weli waxa weeyaan waddan soomaalida qayb soomaaliya ka mida weeyaan dad soomaaliya ku nool yihiin marka in baacmushari ka socdo oo waxay socsocdaan waa loo baahan yahay oo waa muhiim weeyaan laakiin haddii ay noqonaysaba safaaraddii in halkaa ula wareegayaan oo mara kuwani saaran ay halkaa ula wareegayaan dhibaato badan baa ka soo socota dhibaatooyinkaan arkayana waxaa ka mid ah duulimaad baa la yidhi hadda toos ayay kenya la yeelanaysaa somalilan baa layidhi hargeysa tegi doonta ayaa la yidhi waxaa kaloo haddana la ogyahay in hawada soomaaliya oo ay somalilan ku jirto inay dowladda soomaaliyeed ka maamusho muqdisho marka haddii hay soo gelin ay yidhaahdaan waxaa dhici doona dee garan mayno dhinaca etoobiyaan maraynaa hadday yidhaahdaan dhinaca etoobiya soomaaliya iyo soomaaliya iyo etoobiya hadda xiriir wanaagsan bay leeyihiin waa laga yaaba halka lafteeda carqalad ka timaado marka runtii arrinta waxay ku fiican tahay in dib loo soo celiye waxaanoo dhan wuxuu abuuri doonaa baan isleeyahay khalkhal dhaqaale iyo khalkhal mujtamac ayuu intaba abuuri karaa baan isleeyahay haddaan arrintaa dib loo loogu fiirsanin oo labada wadanba aanay isku noqonin waa garta waad sheegtay xiriirka ka dhexeeya iyo soomaalida badan ee degan kenya kuwa ka ganacsada qaxootigii kenya maxaa uga lumi kara xiriirkan go-ay soomaalida dhankeeda waa garan dee taa laftigeeda ayaa uga lumaya oo ugow magaalada nairobi waxaa ka dhici jiray alla waxa shirada ee soomaaliya ay leeyihin ama siyaasiyiin ha ahaadaan kuwa xataa doonaya inay siyaasadda ka qayb galaan oo ay madaxweyneha noqdaan baa shirarkooga ku qabsan jiray hoteelada waaweyn ee magaranaysaa ee nairobi taasi hadda dhici mayso way yaraani dad dowladda soomaaliyeed shirarka ay international community ugu qabtaan ama beesha caalamka u qabtaan ee waxaa lagu qaban jiray inta badan oo lacag badan kasoo geli jirtay nairobi marka waxaa marka la isku wada eegeego talabaad dadka soomaaliyeed ee halkaa degan cabsida ugu badan runta aniga ay haystaana waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ee maalkoodiina uu yahay nairobi in dowladda kenya maro horena way samaysay berye horena way samaysay taariikhda ku jirtee in carqaladayso oo ama maalkoogii markaa qaar laga dhaco amaba de marka dambe ay yidhaahdaan baacusharidiin ma soconay meelo kale u guuraan waxaa dhici karta hadday guuraanna inay dhinaca soomaaliya usoo guuraan oo hadday nabaddu sii xoogeysto ayaa badanaysa marka kenya wax badan oo baacimshari ah oo soomaalida dhinaceega ka soo geli jiray ayaa runtii kaga baaba-aya ta labaad kismaayo iyo dekedda kismaayo alaab badan baa kasoo degi jirtay oo ilaa etoobiya gaadho ilaa gaadha magaranaysaa yani nairobi gaadha oo jaban ayaa kasoo geli jirtay oo soomaalidu waa dad baacmushiro ku fiican meelo badan ay ka keenaanoo shiinaha ay ka keenaanoo meelo kale ay ka keenaanoo aniga lafteeda waan qaar xataa uga sameeyey aan uga sameeyey magaranaysaa halkaas qaybta soomaalidu degantahay aan uga sameeyey shabin uga sameeyey dad oo waxyaalo badan oo si ay ku keenaan soomaaliyana gelin oo jabana marka wax badan ayaa ku sheegi doona haddii khalkhalkaas uu yimaado dhaqaale ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kenyaanka laftigoogu waa u dhutun doonaan waa gartay profesor haddaan u gudubno soomaaliya gudaheeda khilaaf baa weli ka taarageen nidaamka doorashada iyo guddiga doorashada weli la isku hayo caadiyan mar walba doorashadu ay soo dhowdahay khilaafyada noocaana way imaan jireen kuwii hore kuwa lamida miyaa mise way ka duwan yihiin baad isleedahay khilaafka hadda ka taagan soomaaliya ee arrimaha doorashada fariid waxaan isleeyahay xasanow kama duwana wixii awalba iman jiray oo dee waa runtaay oo maalintii markii hore waa dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo farmaajo waxay doonaysa inay qabato hal cod iyo hal qof iyo hal cod inay qabato waa kuwa aada ugu dadaaliya waa tii socon weydee lagu qabtay shirka dhuusamareer saddexda shir lagu qabtay ugu dambaystina muqdisho lagu soo gebagabeeyey ee lagu tashaday in la sameeyo doorasho dadban markaa waa tii qabowday xiisadii awalda cirka maraysay ee ama u baaxaysaba maamul goboleedyada ama kuwa madaxweynenimada doonayay iyo kuwa u dhaxaysay ay cirka tagtay waa tii iska soo noqotay iminka waxaa lagu jiraa waxa weeyaan gilgilkii siyaasadeeda ka soo baxay arrintaa hirgelinteedii weeyaan waxaa lagu jiraa oo da runtii dib u dhacna keenay oo noofembar kowdeedii bay ahayd inay bilaabmaan doorashooyinka gaar ahaan kuwa aqalka sare oo ay soo dooranayeen maamul goboleedyada baarlamaanka og ay soo dooranayeen ayay ahayd waa taasoo weli may bilaabin khalkhalkaas marka kolley u keenaya laakiin ugu dambaysta waxaan qabaa in xaraaradda la dejin doono oo iminka laftigeeda waa kii isku dayayay magaranaysa rooble prime ministerka cusubi in uu magaranaysa soo maro gobolada oo waa kii kasoo bilaabay magaranaysaa meesha la yidhaahdo puntland waa laga yaabaa in uu siduu u malaynayey magaranaysaa arrintu aanay u fududayn oo malaha uu sidee way fududaanaysaa laakiin haddana kolley kolley way u noqon doonaan oo iyaga iyo axmed madoobe iyo kuwa kale intaba haddana waa loo gurguurin doonaa oo waxaan qabaa anugu ugu dambaysa xaraarada way iska yardegaysaauun mudaharaada ayaa ka dhacay muqdisho waan arkay maanta way qaboobi doonaan laakiin nasiib darro waxaa inay dhimasha hataa ka dhacday dhaawac ka dhacay ayaa nasiib darra taas ayaa aad iyo aad in la yskaga ilaaliyo ay noqonaysaa oo khasaare badan keenaysa xasano sawiraya baan kuusoo dira baan umaleeyaa muqdisho siday hadda u eg tahay gudaheega oo magaranaysa sawirkaa waxaa laga qaaday iyadoo la taagan yahay magaranaysaa hormuud bildinkeega korkiisa ayuu ninka filimkaa qaaday uu ka soo sawiray oo nin wuxuu ahaa magaranaysa aan ku wada jiro mambarka xubin aan ka wada nahay central banka soomaaliya ayaa soo qaaday oo nin ekonomiisahoo aada weyn yacni wuxuu ka yaabay runtii dhaqaalaha iminka ka socda iyo sida ay muqdisho isku soo bedelayso haddii khalkhalladan oo kale ay dhacaan waxaa dhici karaysa marka waxaasoo dhan horumar socdo marka dadka waxaan kula dadaala kolley kolley in ku dadaalaan in arrimahaasi aanay isku bedelin gacan ee afka uun laga marmo lagana wada hadlo waa garta marka xaraaradaas aad tidhi in la dejiyaa loo baahan yahay dabcan dadaalka u dambeeyo hadda aad sheegtay oo ra-iisul wasaaruhu garow ka waday waxay u muuqataa in aan lagu guulaystan arrimaha ugu waaweyn oo laysku hayana mucaaradku ay dalbanayeen waxa weeye in xubnaha ku jira guddiga doorashada wax laga bedelo kuwaasoo lagu eedeeyo inay dowladda aada ugu dhowiyeen iyo arrinta gado arrimahaas marka iyay tahay hadda tanaasulka inay sameeyaan bay kula tahay ma dowladda federaalka ah laga rabaa inay arrimahaas ka tanaasulaan mise mucaaradka laftigooda lagu eedeynayo inay hadba goal bostiga sii dheeraynayaan oo waxyaalihii hore badan marka laga yeelay ay hadda mar walba wax cusub dalbanayaan yay tahay inay tanaasulaan
labadaba labadaba xasano su-aal aada u sarreysa weeye labadaba mucaaradku inay ka badbadinayaan layskuma hubo layskuma hayo iyaga laftigooda ayaa hadhow dabcan tartami doono o aan meel usoo wada jeedaynin laakiin hadda waxa midaynaya waxa weeyaan guddigii oo ay u arkaan in malaha uu dee ku adkaan doonto hadhow inay waxlaana isleeyihiin shiki badan baa jira oo la isleeyahay dad malaha iyaga u eexan doonabaa lagu soo magaranaysaa meeshii daraya marka waxaan odhan lahaa oo runtii habboon in dowladda laftigeeduna ay la fadhiisato nimanka oo waxaa la yidhaahdaa dee qofka waxaan waxa weeyaan waa garsoore weeyaan nimanka ma garanaysaa guddiga meesha waa garsoorayaal wey garsooruhuna maaha inuu cadaalad un yahay cadaali u yahay ee xataa in loo arko inuu cadaali yahay laftigeedu waa muhiim oo ay kuwani u arkaan ay aamini karaan marka runtii in lala soo fadhiisto oo la yidhaahdo bal hadday specificale dadka aad isleedihiin waayo noo sheega maxaan ka qaban karaa sidee baan u samayn karaa maxaan ku in la yidhaahdo oo lala fadhiisto oo madaxweynaha laftigiisa uu runtii la fadhiisto dadka madaxweyneyaasha doonaya oo prime ministerka laftigiisa la fadhiisto oo xataa guddiga laftigeeda meesha yimaadaan laakiin waxaan magacaabaynaa guddi gaar ahoo annagu aan wadno baan magacaabaynaa baarlamaan hadday yidhaahdaan mucaaradku ciidamo gaara oo annaguna ilaaliyo oo magaranaysaa kuwa kale kasoo baan samaynaa hadday yidhaahdaan waxaasoo dhan wuxuu keeni doonaa khalkhal buu keenaya marka iyaga laftidooguna inay dhinaca iskasoo ka soo noqdaan weeyaan dowladduna inay la yar fadhiisato arrinta weeye ma arko arrinta waa ay adkaanaysaa baan isleeyahay gado shuruudda gado inay soconayso filimaayo oo ciidanka soomaaliyeed lagama soo celin karo gobol soomaaliyeed lagama soo celin karo difaaca iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo socdaalkana dowladda federaalka buu dastuurku u siiyey ma garanaysaa gaar ugu siiyey marka horta ciidanka soo celi laga odhan maayo laakiin waxaa la odhan karaa dadka halkaa joogaa ee maamulka waa kii awalba guddi la sameeyey guddiga iyagu ha sameeyaan ha u madax banaanaadaan guddigaasi inay maamulaan guddiga federaalkee la samaynayana inuu dusha kula maamulo arrintu waxay ahayd guddiga gobolka iyo guddiga federaalku inay iska kaashadaan ciidam nabadgelyadana in ciidamada gobolka ee bulayska iyo ciidamada dowladdu ay iska kaashadaan nabadgelyadana ayeeba ahayd marka ciidamada lafteeda soo noqon la odhan maayo taas marka laakiin tan kale waa laga fadhiisan karaa baan isleehay oo waxwaa laga qaban karaa waa gartay profesor waxaad ka mid tahay profesoro qaarahoo dibaddaba aad deganaataan laakiin dalkii aada uga warqaba waxaan isleeyahay waddanka iyo howlihiisa talooyin horaa laydinka weydiiyey doorashadii u dambeyso labada kun iyo lix iyo tobankii profesor ismaaciil axmed cabdi ismaaciil samatar baa baa qeyb ka ahaayoo hogaaminayay guddiga talema layni soo weydiiyey sanadkan doorsa ma ku yeelan kartaan haddaad tihiin aqoon-yahanada dalka dibaddiisa ama gudaha jooga mase jeclaan lahaydeen in laydinka qeybgeliyo laydinka tala weydiiyo nidaamka iyo doorashada iyo siday u socdaan maasha allah su-aal aada u wanaagsan weeye horta kolleyba ha mutacalimiin baan ahaane dee iminka da-na waa nahay oo dad ma garanaysa waxaan nahay waddanka aada u soogaayo waxna geliya baana runtii oo de haddana ku dhex jira oo de kolba anigu laba qayboodba hadda waan ku dhex jiraayo aad baan usogaa maalin walba waan xunsuun baan ku jiraa oo waxaan ka mid ahay ma garanaysaa boordka central bank ayaan ka mid ah howlo badan baan haynaa wax badana waa noo socdaan ma garanaysaa nagu garab galeen socda waxaan ka mid ahay guddiga dhaqaalaha qaranka baan ka mid ahay isaga laftigiisoo cilmi baadhis iyo waxwalba ku sameeya baanu ka mid nahay oo ma garanaysaa runtii in wax lana weydiiyo mararka qaarkood waan jeclaan lahay waayo annaga runtii waxa na motifeedgelaya ama dabada naga eriyaa ma aha qof aan jecel lahay ma aha oo kii dowladda madaxdii timaadaba waan la shaqaynaa oo sheekh shariif waan la shaqeeyey oo xasan sheekh waan la shaqeeyey oo farmaajo waan la shaqeeyey kii kala yimaadana waan la shaqaynaynaa oo ma garanaysaa waan waan la hadlay marka in wax lana weydiiyo waa iska habboon tahay waana wanaagsan tahay oo ay ahaan in lanoo weydiiyo mutacalimiin ahaan lanoo weydiiyana waa iska fiican tahay haddii si aan lana weydiinina dudi mayno oo odhan mayno maxaa lanoo weydiin waaye weli waxaan isku dayaynaa sida ugu roon inaan haddii aan lana weydiinna aan sidaa idaacadda hadda hadii horeysanaysaba aan samayno oo kolley aan ka hadalo mana aamusno ama twitter aan ku qorro ama meel kale aan ku samayna weli waan hadallaa waana soconnaa waa garta tan ugu dambeysa profesor adoo aada u mahadsan doorka beesha caalamku ay ku leedahay arrimaha soomaaliya siyaalo badan baa looga hadlaa mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa kelmadda u dambeysa iyagaabalo soomaalida mar walba heshiisiiya mararka qaar dowladdu waxay tiraahdaa dee door badan naguma laho dowlad xoraan nahay oo annagaa go-aan kale waxaad moodaa hadallada safiirada iyo wakiilada u jooga qaramada midoobay soomaaliya kelmadday dhahaanba in aada loo faafiyo marka doorkooda hadda arrimahanoo kale laysku hayo muxuu noqonayaa ma laga badbadiyey door culus miyay leeyihiin ma in la dhegaystaa ma in laga aamusaa muxuu yaha doorkooda maasha allah maasha allah su-aala wanaagsan waa midi international community ama waxaan idhahdo magaranaysaa beesha caalamku waa midi labaaf leh dee dhinac waa kuwa inala daba socda dhaqaale iyo talo oo dee si gaara de waxadan hoos nimaadnaaba weli united nationskii oo ma garanaysaa inoo haya ciidamo ay iyagu lacagta ka bixiyaan oo dee kenyaankan iminka waxa u bixilaayahay mar hore iska bixilaayene da lacag baa la siiyay oo iyaga laftooda shaqaalayn ugu jirta lacag soo gashaa waxaana bixiya de waxa weeyaan shuciyada qurama ka dhex international communitygaasaa bixiya oo dhinacaa ma garanaysaa way noogina iyagana danba ugu jirto de waxay doonayaan runtii inay buqcadan east africa ma garanaysaa soomaaliyana ay ku taalo meel muhiima ku taalo meel waxoogaa nabada inay ahaato anay dee ma garanaysaa shabaab iyo kuwa kale kusoo garab dhuumanaya argagixisadiina aanay janis helino way rabaan oo ma garanaysaa marka way aad ba u doonayaan runtii inaan deganaano aad ba u doonayaan haddana dee kolley kolley qofkii gacanta kuu taagay dee inuu haddana talo kugu yeesho uu kugu yar cadaadiyo ayuu jecel yahay oo way isku dayaan dhinaca kana dowladda soomaaliyeed muddo badan baa lagu dacaadeynayey ama lagu celiyayey inay maamulaanu kuwaasi marka iyaga laftooda mararka qaarkood bay is adkeeyaan oo aanay aada u dhegaysanin way iska yar fiicnaan lahayd wixii wanaagaaga ka talinaya inaad dhegaysatood magaranaysa u yar dhegso u yar luso iyada laftigeedu wax ku jabani ma jiro jileec ma aha oo jileec noqon mayso oo haddii ay arkaan in ma garanaysaa macaaradkii iyo maxaafidkii iyo wixii ay keeni karta inay khalkhal yimaadaan hadday soo dhexgalaan ay yidhaahdaan warbadooyarkaadii aan la yar hadal leh wax ku jabani ma jiro ayaan qabaa dowladda soomaaliyeedna ha yaro dhegaysato ooyaana taa dhibsanin kuwa ma garanaysaa macaaradkoo dabcan arrintaas iyaguna dhagaha u dhigaan innagase kolley waxay noo muhiima inaan ku dadaalo wixii yaraayaan dhitaynay ee aan ku dadaalay ee aan dhisdhisnay inaana inaga baabi'in oo ma garanaysa hadda la bilaabin gacanka hadal ayaa aada iyo aad u muhiima ciddii doontaaba meesha ha hesheeya oo xaraarad doorasho anainaga burburin wuxuu yaraa samaysamay kaasina wuxuu ahaa rofesor xuseen warsame oo khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee dalka canada iigu warramayey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho